إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحديث الخامس وسبعون بعد المئة حديث كبقل تضباطا يا شنية رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة بخاariga muslim waxay ka wariyeen abu hurayra radia allaahu canh qaala abu hurayra wuxuu yidhi bacaa rasuululahi rasuulka allah diray sala allahu calayhi wasalama cumara cumar ibnu khadaab ayaa rasuulku diray isagoo saaci ah oo sadaqada soo aruurinaya sekada inuu soo aruuriyo sidaasna nabiga hadyigiisa ayay ahayd sala allahu calayhi wasalam inuu diro dad sekada ka soo aruuriya dadka waana sunno in imaamka sidaas u yeelo haddii uu sekadii ku qaybinayo sidii nabigoo kale sala allahu calayhi wasalam oo inta soo aruuriyo dadkii ilaahay yidhi hala siiyo uu u qaybinayo cumar ibnu khadaabuu diray taasna waxay yidhahdeen culummadu a'immada muslimiinta waajib waa ku ah hadday sekada dad u dirayaan soo aruuriya inay diraan dad fiqaad ah oo diintooda lagu kalsoon yahay sidii cumar ibnualkhadaab oo aysan dirin dad khaa'iniin ah ama daalimiin ah bacaa rasuululahi rasuulka alla wuxuu diray sala allahu calayhi wasalama cumara radia allaahu canhu calaa sadaqatii sakadu u diray markaa sadaqa waa la yidhaahdaa sakada sakana waa la yidhaahdaa sadaqadaas waa sadaqadii faradkeedo sakada ahayd maxaa yeelay midda sunnada dad looma diro ma loo diro faqiila waxaa la yidhi nabiga sala allahu calay wasalam waxaa lagu yidhi waxaana ku yidhi waa cumar ibnu lkhadaab radia allaahu canh waxaa lagu yidhi rasuulka manaca waa diiday ibnu jamiil iyo wa khaalidu bnu lwaliid iyo walcabaas camu rasuulilaahi sala allahu calayh wasalama yacni azakaat saddex nin ayaa sakadii diideen saddex nin ayaa sekadii diideen saasaa nabiga lagu yidhi sala allahu calayh wasalam saddexdaas waxay kale yihiin ibnu jamiil xaafid ibnu xajar wuxuu yidhi ma aanan dul istaagin kutubta xadiiska dhexdooda wax magaca oo uu leeyahay oo ku sugan ibnu jamiilkaas unbaa ugu sugan ninka labaadna waa khaalid ibnu lwaliid kan saddexaadna waa nabiga adeerkiis cabaas ibnu cabdilmudalib oo saddex sano nabiga ka weynaa ama laba sano saddexdaasaa diideyna leey saddexdii marka rasuulka sala allahu calayh wasalam laba ka mida waa u cudur daaray mid ka midana uma cudur daarin oo cudurdaar inuusan lahaynuu sheegay fa qaala rasuululaahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam maa yanqimu ma qoonsanayo ibnu jamiilin ina jamiil ilaa an kaana inuu ahaa maahane faqiiran faqiir oo fa aqnaahu laahu ilaah uu deeqay wax uu ku cudur daarto oo uu seke ku diido ma heli karo allaahumma in la yidhaah un maahane faqiiru ahaa ilaahay baa qaninimo siiyey qolooyinka balaaqada waxay yidhahdaan ta'kiidu dami bimaa yushbihu lmadx damigii ama ceebayntii iyo dhaleecayntiiya waxaa lagu adkaynayaa wax ammaan shabaha cudurdaar inuu leeyahay camala laga dhigin cudurdaar ma leheena waa dhaleecayntiisaa lasii adkaynaya sababtoo ah hadalka macnihiisu wuxuu yahay wax cudurdaara oo uu leeyahay ma jirto allahuma hal shay cudurdaar hadday noqoyda waa leeyahay faqiiru ahaa alla qani ka dhigin taas cudurdaar ma noqone maya cudurdaar noqon maysa taas waxayba keenayda in sekada la yska baxsho ilaahay lagu shukriyo marka cudurdaar madaxay ka dhiganta marka ta'kiidu dami bimaa yushbihu lmadxa la yidhaahdaa damigii iyo dhaleecayntiia lagu adkeeyey wax ammaan shabaha ammaanna maaha marka waa hadal aad u xeel dheer marka kaas cudurdaar mala yidhahdeen culammada gabol waxay yidhahdeen munaafiq uu ahaa jiray laakiin markii dambe waa hagaagay ilaahay baa islaaxiyey waana toosay marka sakadiididdu wax fudud maaha waa arrin aad u khatar faaqnaahu llah wa amaa khaalidun khaalid fa inakum idinka tadlimuuna waa dulminaydaan khaalidan walxaal ayaa dulminaydaan qadixtabasa uu waqfay adraacaw diracbireedyadiisii iyo wa actaadahu qalabkiisii dagaalka fii sabiililaahi jihaadkuu ku waqfay oo jidka allu ku waqfay wamaa khaalidun khaalid fainakum idinka tadlimuuna waa dulminaydaan khaalidan khaalid idinkaa dulminayaysa kama diidin khaalid walxaal ayaa dulminaydaan qadix tabasa uu waqfay xabasa bimacnhe bimacnaa waqafa wey xoolihii wuu xabisay asalkooda lama laguma tasarufi karo nacfigoodana ha lagu tasarufo weeye waa waqaf walxaal ayaa dulminaydaan qadixtabasa uu waqfay adraacaw diracbireedyadiisii diracbireedyadiisii waa waqfay iyo wa actaadahu qalabkiisii dagaalka actaada waxaa la yidhahdaa qalabka loo diyaariyey dagaalka qalabka dagaalka loo diyaariyey oo hubka iyo aalada dagaal iyo gaadiidka dagaal ama fardahaadeen ama wax kale ha ahaadeen kuwaasa actaada la yidhaahdaa marka qalabkiisii dagaalka waa waqfay iyo diracbireedyadiisii fii sabiililaahi jidka alluu ku waqfay oo jihaadku ku waqfay marka nabigu waa u cudur daaray khaalid ibnu weliid laakiin macnaha uu ugu cudur daaray ay culummadu aada iskugu khilaafeen saddex qowlna way khulaasada qowl wuxuu leeyahay waxay u maleeyeen qalabka dagaaluu hayo seefaha iyo diracbireedyada iyo inay yihiin curuudu tijaara alaab oo ganacsi inay yihiin markaasay yidhahdeen sekadii keen markaasuu yidhi seke layguma leh ordaahaga tag sababtuna waxay ahayd qalabkaas wuuba waqfayba jihaad fii sabiilillahiyuu ku baxshay marka xoolo la waqfay seke lagama bixinaayo marka sekeba laguma lahayn ayagaa ismoodsiiyey ayaguna waxay u maleeyeen inay tahay alaab ganacsi oo uu ka ganacsanayo waa qowl qowlka labaad wuxuu leeyahay xoolihii uu haystay uu sadaqa tadawuc iyadoon farad ilaahay saarin uu tadawuc ahaan ugu baxshay jihaadka qof marka sadaqa sunnaa baxshay tii faradkahayd ma diida ma diiday marka hadalka nabigu waxa weeye yidhahdeen war khaalid diracbireedyadiisii iyo qalabkiisii dagaalkuba sadaqa u baxshay sunnaa marka see farad u diidaya waa macnaha labaad macnaha saddexaad wuxuu leeyahay waana sida bukhaariba u daliishadaye sekadii xoolaha u haystay waa badeecay ahayeen waa curuudu tijaara waa ganacsi qayb ganacsigii ka mid oo badeecadii ka mida oo diracdiraadyadii iyo qalabkii dagaalka oo qiimihii sekadoo lagu lahaa la eg uu soo qabtay markaasuu jihaadka lagu baxsho waa seke haddii sidaas la yidhaahdo laba mas'alo waaweynaa ka soo baxaya mas'alada koobaad waxay tahay dadka badeecada ama ganacsiga leh sekada inay ku bixi karaan qiimo badeecada qayb ka mid oo kii dharka gadaaya uu dhigi karo inta qiimeeyo meeqaa laygu leeya intaas intaanoo mana u dhiganta qaata meel sekadii ka midana uu ku baxsho kaas waa ka soo baxa waana u deliishaday buqaari macnaha labada soo baxaa waa macnahan xalay soo sheegno ah sideedan nuuc nuuc ka mida in sekada lagu bixi karo ee sideed inaad u qaybida aysan waajib kugu ahayn fii sabiililahi ku baxshay marka sekadii waaba baxshay fii sabiililahi inu ku baxshay saddexdaas qowlay culummadu ka yidhaahdeen oo ay imaam albukhaari iyo imaam nawowi iyo imaam alqurdubi abucabaas alqurdubiga oo mufhimka iska leh saddexdaas macnay kala sheegeen wa ama alcabaas cabaas miya fa hiya sekadii cabaas lagu lahaa calaya dushayday ahaatay wa miluhaa iyadoo kalena dushayday ahaatay tanuna waa cudurdaar uu u cudur daaray nabigu sala allahu calayh wasalam adeerkiis cabaas cudurdaarkaas marka macnihiisa laba qowl ayay isugu khilaafeen culummadu qolo waxay yidhaahdeen anaa ka bixinaya wey laba jibaaran weliba ka bixina intii lagu lahaa iyo intoo kalan bixina kala aan sharfid iyo qiimayn adeerkay aan qiimaynayo adeerkay saasa ka loogu lahaa kara tii lagu lahaa iyo intoo kale anaa ka bixina waxaana yidhaahdeen macnahaas waxaa adkaynaya hadalka ka dambeeya fiiri uma qaala nabigu wuxuu yidhi yaa cumaru cumarow amaa shacarta miyaadan dareemin anna cama rajuli ninka adeerkiis sinuu abiihi aabbihiis oo kale inuu yahay sow ma ogid ninka adeerkiis aabbihiis oo kale inuu yahay waa aabbeey oo kale anaa ka bixina waa qowl dushayday ahaatay qowlka kalena wuxuu leeyahay fa hiya sekadii calaya korkayay ahaata isagaana ka soo qaada wa miluhaa iyo iyadii oo kale sekadii lagu lahaa iyo intii oo kale adeerkay waa bixinaya adeerkay waa bixinaya waana sharifid uu ku sharfaya intii oo kale maahan ciqaabid uu ku ciqaabayo maaha asagaa marka labadaas qowl waxaa xoog badan sida xaafidkana siyaaqiisa ka muuqata sheekh cabdicabdisiis ibnu baasna tacliiqaadka uu fadxulbaariga ku leeyahay uu ku yidhaahdo fa hiya calaya wa milua anigay dushayda ahaatay nabigu inuu leeyahy maahna asagiyaa laga doona markaasay isku sii khilaafeen culummadu anigay dushayda ahaatay xal loola jeeda laba qowlay keliya qowl wuxuu leeyahay anaa ka bixinaha waa adeerkay waa qowl waa qowlkaan sheegay qowlna wuxuu leeyahay aniga dushayday ahaatayoo horaan uga qaaday oo sanadaan sekadii aheedna waa ka qaaday sanadka soo socota sekadii aheedna waa ka hormariyey laba sano anaaba ka haya sekadii oo inta muslimiintu aad dhaqaalo u baahdeen aa sanadaa sekadii aheed iyo sanada soo socota sekadii aheedoo hormarisaa nabigu ka qaada sala allahu calayh wasalam riwaayadaa sidaas ku soo arooray daarulqudni uu wariyey xaafidku wuxuu leeyahay dhammaantood waa daciif inuu nabigu ka hormariyey laakiin marka maadaama riwaayaduhu badan yihiin way isxoojinayaan inay sugan yihiin marka waa dhici karta baciid ma haddii la yidhaha marka nabiga ka qaaday waxaa laga faa'iidaysanayaa in sekada la hormari karo iyadoo la gaadhin sekada waqtigeedii nisaabkii seka xoolahaaga ay uga waajibi laheyd waa la hayaa waa lagugu leeyay laakiin xawlkii sanadkii lama gaarin qofku inuu sii baxi karo meesha laga qaatay waa halkaas iyadooy fiican tahay waqtigeeda in sekada lagu baxo in la hormari karo labadaas macna kii uma qaala nabigu wuxuu yidhi yaa cumarow amaa shacarta miyaadan dareemin anna cama rajuli ninka adeerkiis sinuu abiihi aabbihiis oo kale inuu yahay alxadiiu saadis wa sabcuuna bacda almia xadiidka toddobaatan iyo lixee boqol ka gadaal rawaahu lbukhaariyu wa muslimu can cabdilaahi bni zayd ibni caasim bukhaariya muslima waxay ka wariyeen cabdilaahi bni zayd ibni caasim qaala cabdullaahi bnu zayd wuxuu yidhi lamaa afaaa allaahu ilaah markuu u soo celshay calaa rasuulihi rasuulkiisa yowma xunaynin maalintii xunayn afaa'a waxaa loola jeedaa qaniimadii gaalada laga helay qaniimada gaalada laga helay waxay macnaheedu ka dhigan tahay maalyaalka gaaladu hayaan maadaama allihii siiyey ay ku gaaloobeen xaq uma lehee muslimiinta xaq u leh sidaas darteed marka maalyaalkaas laga qaniimaysto waxay la mid yihiin xaq muslimiintu lahaayeenoo maqnaayoo soo laabtay oo afaa'a macnaheedu waa rajaca maalkii gaalada laga helay allahna sidaasuu ku tilmaamay oo fay uu ku tilmaamay maa afaa allahu calaa rasuuli wamaa afaa allahu calaa rasuuli ilaahay baa soo celiyey gaalada haysatay xaq uma lahayn maadaama rabbigii siiyey ay ku kufriyeen inay haystaan xaq uma lahayn haddii muslimiintu ka qaateen waa xaq awal maqnaa oo rabbi soo celiyey waa maahan xoolo ay lahaayeen oo laga qaato hayla rabbigii siiyeybaa ku kufriyeen say xaq ugu leeyihi rabbigii siiyeybaa ku kufriyeen markaa fay-a waa saas lamaa afaa allaahu ilaahay markuu soo celiyey maalkii calaa rasuulihi yowma xunayn maalintii xunayn qasama waa qaybiyey nabigu salى اllahu calayh wasalam fi naasi dadkii dhexdoodu ku qaybiya maalkii wa fi lmu'alafati quluubuhum dadkii quluubtooda la soo dumaayuu ku qaybiyey dad markaa soo islaamo weliba quraysh ahaa oo fara badan ayuu u qaybiyey odayaalka gabalul saddex boqol oo halaad siiyey qaarna boqol boqol halaaduu siiyey odayaal markaas soo islaamay asagoo isla nabigu sal اlahu alيه wasalam islaamnimada ha jeclaadeen islaamnimada ha jeclaadeen taasuna waa sunna nabawiya dadka qofka in xoola loo siiyo asagoo la isleeyahay naar ha ka badbaado nin shiikao xakiim ah aaba sheegi jiray wuxuu dhihi jiray war dadku konton kunay naar u galaayeen konton kunood haydo ee gacanta wax ka bixiy in shiikoo xakiim oo shaybo haddaba weli nool oo nolol ku oga tusaale iyo maal u soo qaada gobol gobollada ka mid ah aan tafsiirku akri jiray nin oday ah oo cirha dhammayday aa isbaara u dhigtay tafsiirka markaasu wuxuu yidhaha inta meelaha fadhi kudiri ka fadhiis u yidhahda midka meesha ka qaybiyaya idinku ma taqaana anugu dal mar baan ahaa adduunka meelo badana maray yahuuddaa soo dirsatay waan la soconay mushaaray siiyaan bishii usoo dhacdaa mushaarkaasu marka waa naga kaan anagayna ka og laakiin dadka aan waxba ogeyno waxa weyaan aan dal marka ahayn ayuu ku badowsanaya war ilaah keliya caabuda uu leeyahay marka waa iska annaga kaa yahuudaa la yidhahda yahuud wey uu yidhahda isbaanadaas u taalla meel alla meeshii fadhi ku dira intaasu la fadhiya marka qofkii tafsiirka usoo socda intaas u sheegay wala yahuudkaa miyaa u socotaa yahuudka war yahuud maaha waa muslim ama anaga kaas yahuudaa soo dirsatay saddex ilaah hala caabudo uu dadka ugu yeeha annaga kaa naq saddex ilaah war saddex ilaah kirishtaanka aaminsanay asagu waa kirishtaan kirishtaankaa lacag siiya waa yaabay waxaan isna ninku muuse ilaahay rumaysnay waana ciroolen bis oo ihi biibita meesha ku tiilay oo caano qabooba lo-aad laga cabi jiray aan gabadhi gadeeda waxaan ila yidhi bal odagaas waa nin iska shaybahoo akhyaareh markuu yimaado galaas caanaa faraha ka saar galab kasta galabtii soo fadhiista galab kasta markuu yimaado galaas dheero caanahay siidada markaasuu gabadhii wuxuu yidhi yaa baxsha caanaha markaasuu tira adeer iska soco akhyaaraad tahay galabtii dambuu yidhi adeer qofka caanaha baxsha ii sheeg markaasuu tiri shiika yidhi ninkan shaybka ceroolaha caanaha ii sii shiika tafsiirka akhriya ahaa taab weyn oo tafsiirunta soo gata soo yidhi war ilaa niyoo daalima ah nin mujrima ana ah a ninkii wuxuu noqday dadkii ugu fiicnaa dullaabta hadde ka war a ninkii dullaabta dadka ugu fiicnaayuu noqday ilaahay u toobad keenay been abuurkii iyo dicaayadii wuxuu faahfaahi dha aka wuxuu dhihi jiray ilaahay waa kuu toobad keenay adaa kafuurraxiim beentaas inaan faahfaahiyo waa is ogaaye isagaan ku xumaynayo anugu markiiba waa ogaa inaan been sheega laakiin isagaan ku xumaynay wax way hadda iga sitayna ma aha diinka allaan la xarbinaayo marka ilaahay waa kuu toobadkay ilahayna waa qafuur raxiim soo ma jeedi marka wuxuu dhihi jiray shiikaas war yaa konton kunood heli kartaana dadku naar u gelaya war dadka wax siiya nabigu waxbuu sii jiray waa dhammay jiray si u bixinaayo u bixinaayo halkaas nin kudheg kuleetiga markaasuu waryaa sii xoolaha alle xoolaha rabbi kuu dhiiba waryaa wax iga sii markaasuu yidhi warheeb war anu waxaan haye waa baxshay war waa waa baxshay haddaan hayana waa ku siilaha iga leex shilinku hayo waa bixin jir shilinku hayo waa kii caliy bnu xusein ibn cali bn abi aalib amaalin ninaa u yimkaasu caay oo caay oo caay markaasu addoommo badan ulahaya ku ku ordeen inay qabtaanay damceen oo dilaan ka fariisti waxaad u deliisa karabto midinku caayay anuu caaya soomaanaha markaasuu yii inta u yimid uu yidhi intaad iga sheegto ceeb ah ceeb kaloodan ogeyn oon leeyahaaba jirtee xaan kuu qabtaa markaasuu yidhi shibta xishooday uu aamusay u yidhi go' weynoo qurux badanuu situusiiy markaas horta go-aan qaado akhyaar alusharafaa tahay kun dinaarna waasi da waa ninkii caayayo ogow markaasu wuxuu dhihi jiray ninkaasu markaas kadib waxaan ilaahay markhaati uga ahay caruur nabi ka soo jeeda inaad udhii ila nabi maxamed uu ka soo jeedaa caliy bnu xusein bnu cali bnu abi aalib wey faadima binti rasuulilahi uu ka soo jeeda soo ma jeedi waxaan marag ilaahay ka galaa u dhihi jira inaad ka soo jeedo nabi ood caruur nabi ka farcantay ta qaabkan u dhaqmayo waa ku caali adna waa isiina sidaas marka akhlaaqda wanaagsan iyo waxbixinta waa dariiqada ambiyada iyo dadka ka soo jeeda lagu yaqaan waa dariiqada lagu yaqaan marka nabiga salى الlahu عalيه wasalam fiiriya yuu siiyey xoolihii tirada badnaa ee ilaah gacanta u soo gelishay ansaartii oo waxa weeyaan seeftooda nimankan ku soo islaamiyey ma siin toban sano nimankii hubka garabkiisa ka siday waa qadiy wuxuu siday ayaga iimaanay leeyihi iimaankooda ku filan laakiin kuwaan haddaan la siin waa gaaloobay naarag cunay markaasuu inta qadiyey ansaartii u gargaarto garab taagneed uu qoraysh sii saasaa dhacday walam yucdi ma siinin alansaara ansaarta shay-an waxba marka walam yucdi alansaara shay-an waxay tusaydaa waxa uu nebigu bixinayay qaniimada asalkeedii oo dhan inay ee khumuska aysan ahayn waana sida xaafidka iyo ibnulmuraqin labada waxay yidhaahdeen taasna waxay yidhahdeen nabigay khaas ku aheed xaqu u lahaa waana u bannaaneed amwaasha inuu ku tasarufo laakiin a'imada kaloo muslimiinta qaniimada asalkeeda ma bixi karaan khumuskay bixi karaan laakiin tan waxaa ad asalu qaniima aheed inkastoo waxa weya abu cabaas alqurduba isagu uu yidhahdo waa khumuskii waxa nabigu baxshay laakiin fiiri walam yucdi alansaara shay-an ansaartii waxba kama siin nabigu sala allahu calay wasalam waa kuwii seeftooda ku soo islaamiyey nimankaa soo ma jeedid waa la qadiyey kuwaas ee toban sano hubka u siday ee xoolahoodii oo dhan ku dhameeyey jihaadka ma siin nabigu sala allahu calay wasalam wuxuu is yidhi iimaankoodu xooguu leeyahy iimaankoodaa ku filan laakiin kuwan iimaankooda daciif ee naarha laga badbaadiyo waxaa la siiyo saasuu is yidhi xadiidkana baabu sekaad waxa loogu keenay waa intaas waa sekada in wax laga siiyo dadka lasoo dumaayo baabka dhanba meel kale kama quseeyo xadiisku seko seke kale kuma jirto meesha dhan oo looga keenay waa intaas fa kaannahum waaba ayagoo ansaartu wajaduu caroodeen fii anfusihim nafyaalkooda ansaartii markii la qadiyey qaara xoogaa carooday oo waxay yidhaahdeen seeftayada waxaa ka dhibcaya dhiiggoodii nimankan markaasaa qaniimadii ayagii la siiyey annaga inaan ala qadiyo seeftayadana dis dis waxaa kale waa dhiiggii ayaga aan la dhacaynay oo aan islaamnimada u soo jiidaynay gaalnimadana ka hor taagnay ayagoo islaamka baabi'inaya seeftii aan islaamka ku difaacayna dhiiggu ka dhibcaya markaasa ayagii la siiyey annaga inaan ala qadiyo nabiga xakiim ayuu ahaa waa xikmad badnaa waa iskugu yeeray dhexduu ka tegey waa u qudbeeyey waana qanciyey fiiriya fa kaanahum waaba ayagoo wajaduu caroodeen id fii anfusihim nafyaalkooda id waqtiyay caroodeen lam yusibhum uusan gaarin maa asaaba naasa dadka waxa gaaray oo xoolaa fa khadabahum nabigu ansaartii u khudbeeyey fa qaala wuxuu ku yidhi yaa macshara alansaar ansaarta jamaacadoodiio alam ajidkum miyaanan inin helin dullaalan xaalo aatiin kuwa baadiyaysan oo fahadaakum allaahu bi aniga sababtaysow alla idinkuma hanuunin idinkoo gaalaa oo baadiyaysan anigu intaynin imid sababtaysow kuma adnaan hanuunin yaa miyaanan abaal idinku lahayn wa kuntum miyaadnan ahayn mutafariqiina kuwa kala tagsan oo qabiil qabiil isku dila oo boqol iyo labaatan sano qabiil isku jafayey oo isku garaacayay boqol iyo labaatan sano sow ma adnaan ahayn faallafakum ullaahu bi faallafakum ullaahu bi aniga sababtay sow ilaahay iskuguma soo kiin dumin oo dad walaalaahoo isjecel ma adnaan noqon markaad islaamteen wacaalatan sow faqiirra ma ahayn dad boqol iyo labaatan sano inta dagaal sokeeya ku jiray gacmahoodu marteen oo lagala wareegay hantidoodii xataa beerahoodii guryahoodii yahuudaa la wareegtay madiine dagaalkii adkaana markaasa qabiil walba maanta ay laga sido oo ay aardoonka yihiin aa la leeyahay haye hubkii hubkana yahuuddaa samayn jirtay hubkii waa kane naga gado lacag ma hayno beertaada nagu wareeji beertaan u qaadayna gurigaaga nagu wareeji markaasa beerihii iyo guryihii madiine oo dhan ay la wareegeen nimankii carbeedoo iska lahaa dhulka waxay noqdeen niman cayr ah oo bayhoofa hubka sita oo mid walba uun seefta saas ugu galoolay war idinkoo saasa sow idinma imaan oo fuqara ah ee ilaahi weyna aniga sababtay aqniye idinkagama dhigin intay jihaad gasheen oo qaniimo ka dharagteen saasuu ku yidhi nabigu sal اlahu alيه waslm wacaalatan idinkoo cayr asow idinma aanan helin faaqnaakum اllaahu bi sababtaysow alla idinkuma deeqin kulamaa mar kastoo qaala nabigu yidhaahdo shay-an qaaluu ansaartu waxay lahaayeen allaahu wa rasuuluhu amanu ilaahay iyo rasuulkiisa gallad badan ilaahay iyo rasuulkiisa waxay nagu leeyihiin gallad iyo abaal waana qiranna saasay dhahayeen qaala nabigu wuxuu yidhi maa yamnacukum maxaa iniin diideen an tujiibuu inaad u jawaabtaan rasuulalahi rasuulku waa kaftami jire runtuuna ku kaftami jire been kuma kaftami jire waana cadlis cadaalad badnaa nabigu fiiriya wuxuu ku yidhi ma ii jawaabtaan oo tidhaahdaan adigaba adoo tolkaa ku soo cayriyey oo kuu diideen inaad diinta faafido sow kuma aanan soo dhoweyn sheegta waxaad leedihin abaala idin hore sheegta saasuu ku yidhi fiiriya qaalo waxay dhahdeen allah warasuuluhu amanu ilaahiyo rasuulkiisaa abaal badan qaala nabigu wuxuu yidhi low shiitum haddaad rabtaan laqultum waxaad dhihi kartaan jiitanaa waa aad noo timid kadaa wa kadaa saas iyo saas xaalaad tahay macnaheedu waa maxay adoo tolkaa ku soo cayriyeen adoo tolkaa kula dagaalameen aad noo timid oo keliga ah markaasaan ku soo dhawaysan oo ku difaacay dhaha hadla furta afka hadla saasuu ku yidhi qaaluu waxay dhahdeen allah warasuuluhu amanu ilaahay iyo rasuulkiisa abaal badan oo gallad iyo abaal nagu leh ilaahay iyo rasuulkiisa aa gallad badan oo abaal nagu leh annaga qaala nabigu wuxuu yidhi low shiitum haddaad doontaan laqultum waxaad dhihi kartaan ji'tanaa waa noo timid kadaa wa kadaa saas iyo saas xaalaad tahay alaa tardawna miyaadnaan raalli ku ahayn an yadhaba annaasu dadku inay la tagaan bishaati walbaciiri rida iyo iyo neefka geela ariga iyo geela dadku inay wataan wa tadhabuuna idinkuna aad la tagtaan birasuulilaahi sala allahu calayh wasalam ilaa rixaalikum guryihiinni fiiriya dagaalku markuu dhaca waa sanadii sideedaad maka nabigu furtay sala allahu calayh wasalam maka markii la furtay ayaa qabaa'il waaweyn isbahaysteen oo ay isku bahaysteen nabiga sala allahu calayh wasalam inay ku soo duulaan qabaa'il aad u waaweyn oo la kala dhihi jiray hawaasin iyo haqiif labadaas qabiilay ahaayeen hawaasin iyo haqiif labadaas qabiil ah waxaa weeyaan duulaan katara diyaariyey nin hogaamiyaah oo dhallinyarana waa la doorto dagaalka hogaamiye markaasaa ninkii wuxuu ku teliyey wax allo waxay xoolo leeyihiin iyo waxay dumar leeyihiin iyo waxay carruur leeyihiin in la soo wado oo dagaalka safka hore la keeno haddii kale waa la cararahi oday shaybaha iska calaacalo ka mid ahaa wuxuu yidhi oo indhala markaasuu yidhi shanqarta yeeraysaa waa maxay ma carruur iyo dumaraa socda haa ma geeli iyo arig iyo lo-diiyaa socota haa markaasuu yidhi taladu goday ku dhacday dhallinyara ka tali markaasu oday dhacay waxba lama weydiiye waa la cararaa haddii aan xoolaha la wadinin safka hore xoolaha keena xooliyaa safkii la keena ma nin cararayaa xoola u joogsaa iyo hawaan iyo dumar waa la jabiyey dhammaan xoolihiina lagala wariyey tii odagay u dhammaatay odaga indhoolkaha tiisii ay u dhammaatay marka xoolihii o dhan inta lagala wareegay aa nabigu qaybina kaasoo odagan boqol laba boqol halaad sii kan saddex boqol halaad sii kan waxa weeye intaasoo kuno carya sii wixiu qaybina wixiu qaybina waa wax dhallinyara ka talida so uma jeedi marka markaas maka sow sanadaas lama furan sanadaas makaa la furtay makana waa meeshii nabigu ku dhashay sala allahu calay wasalam magaaladiisii waxay noqotay waana dhulka korkiisa meeshuu fadli badnaba kacbadu ku taallo nabigu ma ogola marka inuu maka deganaado wuxuu rabaa ansaar inuu raaco oo uu madiine aado markaas wuxuu ku yidhi dadka inay geel iyo cari qaataan oo la aadaan guryahoodii idinkana rasuulku inuu raaco oo aanan maanta aqbalayn maka joog oo idinka anin la deganaana mawaadnaan raalli ku ahayn raalliaan ku nahay idhaah alla tanaa ka wanaagsan maxaa geeliya cariyihi rasuulkiyaa ku raacaa soo ma jeeda alaa tardawna miyaadnaan raalli ku ahayn an yadhab annaasu dadku inay la tagaan bishaati walbaciiri ariga iyo geela rida iyo iyo ratiga macnaha ariga geela loola jeeda shaatiga waa neefka ariga baciirkana waa neefka geela mudakar iyo muanafna waa isku mid watadhabuuna idinkuna aad la tagtaan birasuulilaahi rasuulka ilaahay sala allahu calay wasalam ilaa rixaalikum guryihiinni oo madiine ah nabigu wuxuu yidhi sala allahu calay wasalam nabigu isagoo muhaajiriintu ka mid yahi ansaarta ka mid maaha ansaarta ka mid maahan muhaajiriintu ka mid marka la yidhahdo wasaabiquuna alwaluuna min almuhaajiriina walansaar nabigu wuxuu ka mid yahay muhaajiriinta casharatu lmubashariina biljannana muhaajiriinta wey toban kuba toban kuba waa muhaajiriin sidaas darteeda ansaar si guud iyo muhaajiriin muhaajiriinta fadli badan sababtoo ah muhaajiriintu hijradana waa u dheeraan nusradana waa ka qayb galeen iyo dagaalka waa ka qayb galeen ayagaana ku horreeyey iimaanka qur-aanku sidaas darteeda marka uu sheegayo mar walba waxaa la hormariyaa muhaajiriinta qur-aanku qaabku u hadla fiiriya ayagaa fadli badan nabigaa ka mid ah casharatulmubashariina biljanana muhaajiriinta ay ka mid yihin marka nabiga maadaama muhaajir uu yaho soo hijrooday wuxuu yidhi hijradu haddaysan jiri lahayn oonan soo hijroo lahayn waxaan noqon lahaa ansaari macnaha taas waxay ku tusaydaa derajada muhaajirnimada ku xigta inay ansaartu yihiin oy derajo aad u qiimo badan yihiin nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam lowla alhijratu hijro haddaysan jiri lahayn la kuntu waxaan ahaa lahaa imraan qof minal ansaari ka mid ah walow salaka naasu dadku hadday qaadaan waadiyan waadi ow shicban gol shicbiga waxaa laidhaha waddada labada buurad u dhaxayda toga yar ama waddada yar oo labada buurad u dhaxaydaa la yidhahdaa shicbi walow salaka naasu dadku hadday qaadi lahaayeen waadiyan waadi ow shicban ama gol la salagtu waxaan qaadi lahaa waadiya alansaar ansaarta waadigooda ansaarta waadigooda taas waxay tusaydaa jacayl ou nabigu jecel yahay sala allahu calay wasalam wa shicbihaa ansaarta goshoodaan qaadi lahaa alansaaru ansaar shicaarun waa mara hoosaan shicaarka waxaa laydhaha marada dhididka dhidid dhowrta funaanada jirka xigta maradaasaa laydhaha shicaar marada jirka ku dhegan sida funaanada oo kale maradaasaa laydhaha carabiga shicaar nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam alansaaru ansaar shicaaru waa mara hoosaan wanaasu dadka kalena dihaaru waa mara koraan marka si gaarahay dadka iiga sokeeyaan wey si gaara ayay dadka kale iiga sokeeyaan wey nabigu wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam innakum idinka satalqowna waad la kulmi doontaan bacdii aniga gadaalkay aharatan sadbursi ahara waxay tahay hantidii ummadda ka dhaxayday qofku inuu asagu si gaara ugu tagri faro oo si gaara u maamusho qaraabadiisa iyo eheladiisa siisto saas weeye nabigaas xoolahan uu bixiyey qaabkaas ma ahayn ee dad gaalnimo laga soo jiidayo oo islaamka lagu adkaynayay ahayd xooluhu baash marka aniga guryo kuma dhisan qaraaba siis igama ahan waxay tahay xoolahan dadaa naar looga badbaadinayo laakiin sadbursi iyo qaraabo irmaan waraabsi oo si gaara qofku qaraabadiisa uu u siisto xoolihii ummadda ka dhaxeeyey waad arki doontaan haddaad noolaataan taas waad arki doontaan maanta taas ma dhicin laakiin waad arki doontaan innakum idinka satalqowna waad la kulmi doontaan bacdi aniga gadaalkay aharatan sadbursi fasbiruu sabra diintiinna ku sabra markaad aragtaan xataa talqowni ilaa aad ila kulantaan calal xawdi darka xaalan ku sugana marka waa tanuna waa ballanqaad weyn oo kale inay xawdka nabiga ka cabi doonaan waa arrin weyn wey nabiguna sala allahu calay wasalam wuxuu yidhi xubu lansaari iimaanun wa bugduhum nifaaq ansaar in la jeclaadaa waa iimaan in la nabcaadana waa munaafaqnimo waa munaafaqnimo maxaa yeelay nimankii nebi moxamed sala allahu calay wasalam soo dhoweeyey xoolahooda siiyey xooggooda ku difaacay naftooda ku difaacay miyaan ahayn wax la jeclaado islaamku inuu kobco oo uu adduunka ku faafo ayagaa sabab alla uga dhig qofka jecelo marka islaamka ay u gargaareen ku jecelya waa iimaan qofka necebna wuxuu leeyahay diinkaas ayagaa lagu barbaariyey ee waa nolosha lagu aasila marka waa munaafiq marka ansaarta jacaylkoodu waa iimaan nacaybkooduna waa munaafiqnimo iyo gaalnimo culummadu waxay isku khilaafeen hadda waktigan la joogo mu'alafatulquluub dad la soo dumo oo sekada la siiyo si islaamnimada ay ugu xogaabaan ma jiraan mase waktigii nabiga ay ku ekeed waa isku khilaafeen qaaraa yidhi mu'alafatulquluub dad la soo dumayo taas waa dhammaatay ilaahay hadda islaamka waa xoojiyey qofki islaamnimo aan rabin xoogaa la yskaga celina xoola la siimaa qaarna waxay idhahdaan maya nabigu markuu siinaayey waa markay muslimiintu ugu xooga badnaayeen waa markii maka la furtay soo ma jeedid sidaas darteeda maalin kasta iyo zaman kasta sidaasaa loo baahan yahay dadka iimaankoodu daciifka yahay in la soo dumo waana sida uu doortay imaamu اlmufasiriin ibnu jariir الdabari baabu sadaqati اlfitri haadaan midkaanu baabu sadaqati اlfitri afurka ramadaan laga afuro sadaqadiisa baabkeedii weeye sadaqatu lfitrina waa la yidhah sakaatulfitrina waa la yidhaah labadaba xadiiskaa ku magacaabay waa min baabi nisbati اlmusababi ilaa sababi sadaqadan waa musabab waxaa loo tiriyey sababkeedii oo ahaa afuridda laga afuro ramadaan maxaa yeelay waxay waajibtaa marka ramadaan maalinka ugu dambayda qoraxdu dhacdo waa laga afuray ramadaan markaasay waajibtaa qofkii galabta ramadaan ugu dambayda dhinta asagoo sooman oo ama ama se soombayuu soomanaano hadda saqiiru noqon karaa oo aan qoraxdu u dhicin qofkaas laguma laha wax la yidhaahdo sakaatulfitri haddaan qoraxdu waa galabtii ugu dambayda hadduu dhinto sakaatulfitri laguma leh sakaatulfitrigu wuxuu waajibaa qoraxda ramadaan u dambayda markay dhacdo habeenkaas ciiddu waajiba habeenkaasuu waajiba xikmadaha loo waajibiyey nabigaa sheegay waa duhratan lisaa'imi min allaqwi warafaf qofka sooman waxyaalihii qaladaadoo ka dhacay carabkiisa aa ilaahay uga dahiraa sakaatulfitriga waxaa kaloo nabigu yidhi masaakiinta in lagu quudiyana ilaaha u waajibiyey si ay ciidda farxaddeeda uga qayb galaan alxadiiu saabic wa sabcuuna bacda almia xadiidka toddobaatan iyo toddobayo boqol ka gadaal rawaahu lbukhaariyu wa muslimu can cabdilaahi bni cumara bukhaariya muslima ka wariyaan cabdulaahi bni cumar radia allaahu canhuma asaga iyo abiis baa ilaahay raadiha ka noqdeen qaala cabdullaahi bni cumar wuxuu yidhi farada rasuulullah rasuulka ilaahay ayaa farad yeelay oo waajibiyey sala allahu calayh wasalam sadaqata alfitri sakada oo sakaatulfitriga rasuulkii alle ayaa waajibiyey ilaahay baa inta waajibiyuu u soo dhiibay asaguna ummadda ayuu soo gaarsiiye oo wuxuu yidhi waa farad halkaas marka xukunka laga qaatay sakaatulfitri waa farad ilaahay iyo rasuulkiisaa waajibiyeen allah waajibiyey rasuulkuna waa muballiqii soo gaarsiiyey dadka aw qaala wuxuu idhi ramadaan sadaqata ramadaan ramadaan in la dhihi karo taasuna tuse in la yidhaha sadaqata alfitr iyo in la yidhaha sadaqata ramadaan ramadaanka sadaqadiisa rasuulka allaa waajibiyey caladakeri labka iyo wal unhaa dhadinkuu ku waajibay rag iyo dumar labadaba waa ku waajib labadaba waa ku waajib caladakeri labka iyo wal unhaa dhadinkuu ku waajibiyey walxuri qofka xorta iyo walmamluuki addoonka labadaba waa ku waajibiyey oo muslimiinta ah oo muslimiinta ah gaal maya qadarkii taas waa dadkii lagu waajibiyey qadarkii qadarka la bixinaa saacan hal saac ayuu waajibiyey saacaasoo min tamrin timir ah aw saacan hal saac saacaasoo min shaciirin heed ah shaciirku waa nuuc qamardiga ku fasiila ama ku xooga ay isku dhow yihiin laakiin waa ka duwan yaha qamardigu qolof weyn korka kuma leh laakiin shaciirka qolofay korka ku leedahay marka qolofkaas laga fiiqo kadibay u eg tahay sareenta ama qamardiga qaala wuxuu yidhi cabdullaahi bni cumar ibn اlkhadaab facadala naasu dadkii waxay la simeen bihi saaci nisfa saacin saac barkiis oo min burin qamardi ah bur waa qamardi haddaad maqasho midkan oo daqiiqa la yidhahdaa shiidan oo waxa weeyaan rootiga iyo laga sameeyo bur carabiga laguma yidhaahdo kaas daqiiqa la yidhahda daqiiq hadba wixii laga sameeyeyna ku xidhanta laakiin bur haddaad maqasho waa qamardi bur haddaad aragto waa qamardi marka dadkiya waxay yidhaahdeen saac oo timir ah waxaa u dhikanma hal saac oo qamardi ah facadala naasu dadkii waxay la simeen oo kala mid dhigeen bihi saaci timirta ahaa nisfa saacin saac barkiis oo min burin qamardi ah saacaasoo cala saqiiri saqiirka korkiisa ahada iyo welkabiir waqtigii mucaawiya ibn abi sufyaan radia allaahu canhu ashaam waxaa laga helay qamardi qurux badan oo cad waaba kan wa fii lafdin waxaa ku sugnaa may may tan waa waqtiga la bixinaye lafdigay ku soo aroortay waxa weeyaan qamardi oo cad ah waxaa laga helay waqtigii mucaawiya ibn abi sufyaan shaam markaasay waxay yidhaahdeen oo weliba mucaawiya yidhi waxaan aniga u arkaa saac berkiis oo qamardidan qiimaha badan oo quruxda badan ah inay u dhikanto saacii waqtigii nabiga la bixinayo cuntada kale ahaa oo cuntada kale ahaa sidaas ayuu yidhi marka sidaas marka uu yidhina saxaabada gabal waa ku waafaqeen gabalna waa diideen waa arki doonaa sidaas gabalna waa ku waafaqeen gabalna waa diideen wa fii lafdi waxaa ku sugnay an tu'addaa amara nabigu wuxuu amray an tu'addaa in la bixiyo sakaatulfitriga qabla khuruuji naasi dadka intaysan u bixin ilaa salaati salaada ciida wakti sakaatulfitri la bixiyo waa waktiga ugu saxsan oo ugu fadliga badan salaada subax maalinta ciiddaa intaan salaada ciidda la gaadhin waktigaas in la bixiyo aan nabigu amray sala allahu calay wasalam marka waa waktiga ugu fadliga badan cala saqiiri walkabiiri lafdigaas bukhaari iyo muslim kuma sugna alxadiiu haamin wa sabcuun xadiidka toddobaatan iyo sideedee bacda almia rawaahu lbukhaariyu wa muslimu can abi saciidin alkhudriy bukhaari iyo muslim ayaa ka wariyeen abi saciid radia allaahu canhu qaala abu saciid wuxuu yidhi kunnaa waxaan ahayn nucdiihaa sakaatulfitriga kuwa bixiya fii zamani nebiy waqtigii nabiga sala allahu calayh wasalam saacan hal saac saacana xalan sheegnaye saacu wuxuu miisaan ahaan laba kiilo iyo rubac weeye waa qowlka ugu sugnaanta badan culimmadu aaday iskugu khilaafeen saaci nabiga culimmada gobola kitaabka alifeen saaci nabigu meequu la eka waxaa saaci magaalada waa dhooban yahay isagoo madiine laga keenay laakiin madiine midka laga soo gadaan isla ekayn iska daa mid kale kan madiine laga soo gaday iyo kan maka laga soo gaday warkood badaa labadaas orta ayagu iskumaba dhowa saaca laakiin waxaa la ictimaadaa midka madiina laakiin kii madiine laga keenaan isla ekayn laakiin culummada muxaqiqiinta aadna u dabagala mas'aladaas miis tusaale ahaanna culummadii hore fuqahadii hore cabirada ay sheegeen iyo maanta saaca la helayo iyo saac sanad leh oo nabigii gala intaba marka ay isku dareen culummada gabal waxay yidhahdeen waa laba kiilo iyo afartan garam sida sheekh maxamed ibn saalex alcuthaymiin oo kale laba kiilo iyo afartan garam xataa laba kiilo iyo tumun ma dhamo culummada gabal waxay yidhahdeen waa saddex kiilo qaarna waxay yidhahen maya waa laba kiilo iyo rubac marka saaci nabigu xaqiiqo wa inuusan saddex kiilo dhammayn waa la hubaa saddex kiilo inuusan dhammayn waa la hubaa qowlka laba kiilo iyo iyo rubaca ah aad uu ugu dhow yahay sawaab laakiin qofku inuu iska dhammaystiro laba kiilo iyo rubac iska bixiyo waxay tahay shaki ka bax si uu shakiba uga baxo laba kiilo iyo rubac inuu iska bixiyo marka qamardi saafiya aa la miisaama marka hore laba kiilo iyo rubac laba kiilo iyo rubacaasaa la beega intii beegoodu noqdo beeggaasaa wax lagu bixina ilaa asal waxa weeyaan waa in la beego saac ee in la miisaamo maaha asalka asalka waa in la beego marka laba kiilo iyo rubac oo qamardi ama sareenta nadiifkaa ah aad miisaami laba kiilo iyo rubacaas inta ay noqdaan weel inta qaadato ku beeg intaasoo kale lagaa rabaa beega marka saacaan bixi jirnay waqtigii nabiga sala allahu calay wasalam uu yidhi abu saciidin alkhudriyi saacaasoo min dacaamin dacaam ah maxaa loola jeedaa dacaam laba qowlay culummadu ka leeyihin qaar waxay dhahdaan dacaam waa cunto markaasna waxay noqoydaa hadalka ka dambeeya waa cadfu tafsiir min baabi cadfi alkhaas cala alcaamay noqoydaa saacan saacan bixi jirnay saacaasoo min طacaamin cuntaa aw saacan saac min shaciirin heed ah aw saacan saac min aqidin caano la qallajiyey ah aw saacan saac oo min zabiibin oo zabiib ah zabiib ah zabiibkaana taqaanaa waa canabka la qallajiyey culammada gabana waxay dhahdaan dacaamka waktigaas reer madiina waxay u yaqaaneen waa burka amase qamardiga qamardiga loo yiqiinay waktigaas dacaam qamardiga loo yiqiin marka saacan min dacaamin oo qamardi ah aw saacan markaas waa tanwiic o aw saacan saacaasoo min shaciirin heed ah aw saacan saac oo min aqitin caano la qallajiyey ah aw saacan saac min zabiibin zabiib wuxuu yidhi abu saciidin alkhudriy falamaa jaa'a markuu yimid mucaawiya waa markuu amiiruulmu'miniin ahaa oo wa jaa-ad ay timid assamraa'u sarreentii caddeed oo shaam ka timid qaala mucaawiya wuxuu yidhi araa aniga waxaan arkaa muddan hal mud oo min haadii sarreentan ka mid ah yacdilu inuu u dhikanmo muddayni laba mud marka afar muda awal la bixi jiri wuxuu leeyahay sarreentan halkeeda mud laba mud uu u dhikama marka laba mud keliya haddii la baxsho waxaan arkaa inay gudaydo saasuu yidhi saasuu yidhi qaala abu saciid saxaabigii markaa oo xadiiska wariyaa wuxuu yidhi amaa ana aniga falaa azaalu ka suuli maa ukriju saaca inaan bixina anigu yeeli maa saac barkiisa saacaan anigu bixina falaa azaalu ka suuli maa ukhriju saaca inaan bixinaa kamaa kuntu sidaan u ahaa ukhriju inaan bixiyo calaa ahdi rasuulilaahi waqtigii rasuulka sala allahu calay wasalam sidaan waqtigii rasuulka u bixi jiray aan u bixinaa ka suuli maa ahlucilmigu waxay yidhaahdeen sarreenta quruxda badan in saac barkiis la bixiyo waqtigii nabiga waa jirta waxaana tusaa xadiidka asmaa binti abibakar isidiiq kaana tukhriju calaa ahdi rasuulilaahi sala allahu calayh wasalam mud muddayni min xinda aw saacan min shaciirin daxaawiyaana wariyey daxaawi ayaa wariyey waana sugay waktigii rasuulka ay markay baxaydo heeddana hal saacay bixi jirtay markay sama qamardiga quruxda badanna sarreenkaas baxaydana saac barkiisay bixi jirtay marka qowlkaasuna inuu sugan yahay tusaa xadiiskaas laakiin sida fadliga badan ko saaci nabiga in la bixiyo sidaas shaki kuma jiro ayadaa dadaal badan axwadna waktiga ay waajibayda waa sheegnay waktiga la bixi karo waktiga la bixi karo culummada gabal sanad aba lasii bixi karaa yidhahdeen hal sano ka hora lasii hormari karo qaarna waxay yidhahdeen waa shaaficiyada bisha ramadaan markay dhalato waad bilaabi kartaa bixinta ramadaan maalinkay dhalato habeenay dhalan ehe maalinkaas habeenkaas waa la bixin kara ahlucilmiga gabalna sida xanaabilada waxay yidhahdeen laba maalin ramadaan markay ka dhimantahay ka hor lama bixin karo wa xadiid ama qowl saxaabi ah oo sheegaya in la hormari karo laba maalin ka hor ma la hayo oo macnaha ramadaanka awalkiisa la bixin karo sanad iska badaa xataa ramadaanka in awalkiisa la bixi karo hal xadiis looma hayo qowl saxaabina lama hayo waxaa ugu xooga badan waa qowlka cabdullaahi bni cumar ibnu khadaab oo saxiix bukhaariga ku yaalla asna wuxuu leeyahay laba maalin markay ka dhiman tahay aan la bixi karo laba maalin marka laba maalin markay ka dhiman tahay ramadaanka waa la bixi kara sakaatulfitriga inta kale deliil ma leh sida ugu fadliga badanna waa inaadan waxba sii bixine subaxda maalinta ciiddaa subaxeeda intaan salaada la tukan aad bixido waxaana lagaa rabaa bixinta miskiinka aad ugu tala gasho inaad gacanta ka saarto ama qof uu soo wakiishay aad faraha ka saarto dad badan waxaa ka qaldama bixinta qof hebelay la rabaan hebelkiina salaada ciidda ka hor ma heli karo markaasa hebelkiisa alla leeyahay adugu ii hay markaasuu leeya meelaan u dhiga ma aadan bixin meelaan u dhiga hayt meel haddaad dhigta adaa hayo qofku waxaan la siin mala marka markaasoo kaleeto haddaa qofkii asagii aad weydo waxaa la yidhahdaa soo dirso qof wakiilkaa aan kuugu dhiibo wakiilo qofkaasaa loogu dhiibayo hadduu asagiina imaan waayo wakiilna soo diri waayo yaan sekadu kugu baaqan wax kale u raadi waa qofkaas sekadu yay kugu baaqan yaan salaada la tukan adoon bixin ilaa nabiga sal اlahu alay slm wuxuu ihi salaada ka hor qofkii bixiya waa seke maqbuula waa seke maqbuula laakiin qofkii salaada kadib bixiya waa sadaqatu min asadaqaat waxaan kaloo baraarujinaynaa lacag ma lagu bixi karaa lacag ma lagu bixi karaa dhammaan axaadiista soo aroortay waxay sheegaydaa raashin in la bixiyo hal xadiid oo lacag sheegayaa ma jiro lacagtuna waqtigii nabiga waa jirta haddii lagu bixi karo nabigaa sheegi lahaa allah waxyoolahaa wamaa kaana rabuka nasiya rabbi wax ma halmaamin nabiguna diin kama tegin saxaabaduna kuma bixin low kaana khayran la sabaquuna ilayh lacag lagu bixiyaa hadday qayr tahay ayagaa u hormari lahaa waana sida jamaahiirta muslimiintu ay mareen jamaahiirta muslimiintu sida ay mareenna waa sidaas marka lacagaa lagu bixi karaa ahlucilmiga gabal yidhi waa jiraan laakiin wax daliila ma leh qofka hadduu raashin bixiyo oo cuntada dadku meeshaas ka cunaan midda dadku u badan yihiin uu bixiyo wuxuu bixiyey sakadii ilaahay amray dariiqii nabigana waa ku baxshay laakiin hadduu lacag bixiyo aayad ma haysto xadiis ma haysto ijmaac ma haysto dariiqo saxaabana ma hayo raad kuma jooga ahlucilmiga inta ugu badanna waxay leeyihin saka kama bixin qofkaas markaa waa inuu ilaahay ka baqo oo uu iska daayo waxaan raad lahayn sakadu ku bixi maydo oo sakaatulfitrigaa lacag ku bixi maydo dada caqli la yimid oo waxay yidhaahdeen war afar koob oo faraqa lagugu shubo waxaa ka roon toban dollaroo jeebka lagu gelsho de wax caqliyaad hayda sheekad hayda waa sheekaynayda madaa diin sheegaya diinaan la rabay taas afdaloolaad iska taagaya mogta taas qof walba waa awooda sheeka haddii leeda hala sheekeeyo tan iyo tantana ila qurxoon oo iska war un waxaa la rabaa diin meeshii laga hadlaahe inaad tidhahdo allaa yidhi amaad tidhahda nabigaa yidhi sala allahu calay wasalam amaad tidhahda saxaabadiyaa yidhaahdeen oo sida u fahmeen haddii kaleeto raad la-aan wey marka arrintaas in aad looga fiirsado aad looga fiirsado wadaadda iska fududaystaa jiro war waa ku baxdaa lacagta soo aruuriya leh laakiin wadaadadaas qabrigaa keligaa lagu dhigaa kuu jawaabmaayaan wadaadkaan hala weydiiye dhihmay adoo kaligaa qabriga lagugu weydiina waxaa fiican marka inaad diintaada u dadaasho adugu inaad diintaada u dadaasho wax la hubo oon shaki ku jirin aad ilaahay ku caabudo sidaas ilaa tan layskuma haysto wadaadka kule xata lacagta keen badarka ma ku baxdaa taa shaki madahu leeya inay ku baxdo laakiin middaan waa sa kuu sheegaya waa laysku haysta marka meeshaan mugdiga fartan mugdiyaa lagu fiiqi alxadiiu taasic wa sabcuuna bacda almia kitaabu siyaam aan soo gaarnay allahu subxaana wa tacaala aclam salى اllahu wslama baaraka calى nabiyina mxamed